mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo galmudugah ayaa kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka haweenka iyo qeybaha kale ee bulshada ee magaalada xaradheere kulankaasi oo looga hadlayay baahiyaha ka jira deegaanka ujeedka kulanka ayaa ahaa in la dhegaysto baahiyaha asaasiga ah ee bulshada xaradheere kuwaasi oo si toos ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo galmudug uga sheekeeyey waxa ay u baahan yihiin qaar ka mid ah hogaanka bulshada magaalada xaradheere ayaa ka hadlay baahiyaha asaasiga ah ee ay u baahan yihiin bulshada amnigu waa xoogaa waan haysanaa laakiin waa wuxuu adkayn baan u rabnaa xagga amniga waxaan kaloon rabnaa dowladdu way naga fog tahayoo hadda waxaan joognaa meel dib u dhaca sida laarka noogu imaan karto ayadana xooga dhilhoo waxaan ka tabanaynaa gaabisa inay si fiican noo soo gaarsiido wixii mataqaanaa waxaan u baahannahay ayadana waa ka codsanaynaa oo ama haddii ala kuuri caafimaad ha ahaato ama haddii ala kuuri amnigoy wax nagala qabata ha ahaato ama asaasiga waxbarashada iyo caafimaadka wax walbaba ahaatee wixii u baahantahay muslimku u baahan yahay u baahannahay wixii ay mataqaanaa naga karaankeeda ay naga caawi karteen naga caawidan waa uga baahannahay waxaa la yidhaha xarun isboortis oo madadaalo waxyaabo badan baa si naga xarun yaa qayb ka ah xarun dhallinyaro garoon ka ah stadium oo walba ama jaay ha noqdo ama mid rooga ha noqdo intiiba gacan kuma hayno dhulal islaamiyeed oo dhexda ka eleysan ayaa dhallinyarada ku dheeshaa oo annagu koobab ugu qabana mararka qaarna ayagu iskood ay maxaa leedahay ugu dheelaan magaaladan bilicda magaaladan annaga maaragtay ururka haweenka daannaha annaga kor u qaadnay cidna wax lagu siido lama arko degmadeenna gudoomiyaheenna maahan cid kaloo maaragtay maanta ama nagu tixgelinayso ama nagu ogaay lama arag gudoomiyaheenna nagu ogaay bahanoo kale haddaan ururka haweenka nahay xarun ma lihiin annaga aan ku shaqaysano xarun micnaha aan ku shirno ama wax ku qabsano ma lihiin hadda shirarka gobol markii maaragtay ama maaragtay waxa la qabanayo maamulka ama maaragtay waxa la qabanayo dhusadkoo kale la dubayo ama dadka isku imaanayoo kale ma aan lihiin meel iskugu imaano guri guri islaamiyeed hortiisaan fadhiisanaa dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug cali maxamed oo ku hadlayay magaca wafdigan kulanka la yeeshay bulshada ayaa sheegay in dhammaan baahiyaha ka jira xaradheere la dabooli doono in yidhaahdo annaga waxaan qaadaynaa ilaahayna aan ka rajaynaynaa inaan ku soo guulaysanno booliska dad badan ay afka ku dhufteen in la keeno degmada waan qaadaynaa madaxweynaheenina la hor fadhiisanaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa kuna dadaalaynaa in booliis la keeno magaalada waxaan qaadaynaa iskuulkii olredy waa la soo dhagax dhigay wasiirkii waxbarashadaana la socda haddeeraan soo dhagax dhignay shaqadiisa bilaha soo socda waa bilaabanaysa haddii ilahay waxaa inii soo haray oo aad ka cabateen isbitaalka isbitaalka in muddaa qorshe waxaa jiray oo isbitaal weyn in la dhiso oo kale oo labaad uu soo daahay hadda waxaa jirta in mar dhow oo bilaabanayo isbitaalka laftiisa la imaan doono wasaaradda caafimaadka imaanayso oo isagana dayactir iyo in wax lagu kordhiyo wax hadda aan ka jirin lagu kordhiyo hadday tahay dad iyo hadday tahay daawo iyo hadday tahay dhismaba